howlgalladan oo ahaa kuwa qorshaysan islamarkaana lagu beegsaday ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya iyo deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horeyno dhanka dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaal khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland oo saddex maalmood ka hor ka dhacay deegaanka buulagaduud ee dhacaduleedka magaalada kismaayo iyadoona askarta maamulka jubbaland ee ku sugnaa saldhigaasi looga dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi halka sidoo kalena lagu dhaawacay shan kale dhanka gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku ekeeyey saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka elale ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera waxaana la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu ekeeyey askarta kenya lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee lagu gaarsiiyey askarta kenya ee weerarka lagu ekeeyey sidoo kale gobolka gaarisa oo isna ka mid ah deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay dagaal culus ku ekeeyeen saldhiga ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka calin juqor ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa kana mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa intii uu socday waxaa rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee haleeshay islamarkaana gubtay gaari nooca ambalaaska ah oo ay lahaayeen ciidamada kenya dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laba qarax ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxaana qaraxyadan si gaar ah loola beegsaday ciidamada sirdoonka hay-adda nisa xarun ay ku leeyihiin magaalada baydhabo dhanka gobolka shabeella hoose qaraxyo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lala beegsaday fariisime ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi qaraxyadan ayaana waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qaraxa degmada waajib kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxan ayaana waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob isku imaatin u aheyd ciidamadan qaraxa lala beegsaday iyadoona ay jiraan khasaarooyin ka dhashay qaraxa sidoo kale mar kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose waxa ay dagaal ku qaadeen saldhiga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga maqlayay daryanka madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku weydaarsanayeen dagaalka degmada janaale iyo deegaanada ka agdhow si kastaba ha ahaatee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo maleeshiyaadka kaaliyaashooda soomaalida ah dagaaladaas oo khasaare kala duwan dusha loogu saaray ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka soomaalida ah ee caratuurka u ah waxaana dagaaladan ay qaybo ka noqonayaan howlgallada joogtada ah ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka dhanka ah shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah